Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Maamulka Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ka furtay tababar ku saabsan xoojinta aqoonta iyo wacyigelinta dhalinyarada iyo dowlad wanaagga iyo isbeddelka cimilada. Tababarkan ayaa waxaa ka faa'iideysanaya labaatan dhalinyaro oo laga soo xulay goobaha waxbarashada ee magaalada Gaalkacyo. Faarax Cabduqaadir agaasimaha tababarada dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo ayaa ka warbixiyay tababarka.
Tireerinkaanu tireerinadii hore sida ragga iga horreeyay sheegeen la mid maaha traininkan waxaa la soo xulay dadkii dhiig cusub baa lasoo xula oo la raba inay barnaamijka ay kororsadaan inay wax ku bedelaan inay gobolka wax uga bedelaan magaalada ay joogaan inay wax uga bedelaan siyaasadana wax uga bedelaan dabcan dad badanoo rag badanoo siyaasadda u dhoondoloolaana waa ku jiraan oo macnaha maarata meelaha doodaha ama barnaamijyada laga qaybgalayo kale xogtooda ka dhiibta waxaan u malaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan barnaamijkan wax qurux badan laga faa'iidi doono waxa laga faa'iidi doonana haddii la yidhi maayarkiibaa la keenayaa dabcan dee wixii aad barateen iyo wixii aad hore u taqaaneen ama aad educationhaan aad soo barateen inaad kaga faa'iideen doontaan ka qayb qaadashada dowladnimada dowlad diska arrimaha la xiriira haddan magaalaan joognaa waxaa ka socda olole nadaafadeed baa ka socda waxaa kasoo kaambayno kala duwan oo horumarineed baa ka socda dad badan oo rag badan oo khiyaar badan oo ka qayb qaadatana waa jiraan waa joogaan ururo badan oo ka qayb qaatay inta kalena inay ka qayb qaataan baan rajaynaya haddii ilaaha idmo idinkuna aad ku beeri doontaan oo aad barnaamijkii aad halkan ka barataan aad baahin doontaan magaaladana aad dhexgoyn doontaan waxna aad uga bedeli doontaan waa jiraa dad badan oo dee dhallinyaraa laakiin fikar ahaan si kale wax u aaminsana way jiraan marka dabcan wixii dowladnimada nidaamka xuquuqda haddii la yidhi inta maayarka lainoo fariisinhayaa xuquuqdiina sheegta de fursad weynba fursad dee marle araga weeye inay idinkuna xuquuqdiina sheegi doontaan aadna xuquuqdiina keliya sheegane midda la idinku leeyahay dowladdu idinku leedahay iyo dalku aad sheegi doontaan muwaadin baan nahay annaga dhan muwaadiniin baan nahay dalku xuquuq buu nagu leeyahy annaguna xuquuq baan ku leenahay dowladnimada xuquuq baan ku leenahay ayaduna xuquuq bay nagu leedahay waxaa la rabaa xuquuqda annagu aan leenahay iyo xuquuqda dowladdu leedahay iyo dalku dowladda markaad maqlaysa dalka iyada maamusha marka xuquuqda lagu leeyahay in la isbarbardhigi doono qof walbana responsibilitigiisa inuu qaadan doono oo kaalinta uu ku leeyahay iyo roolka uga jiro inuu isana ka soo muuqan doono wasaaradda arrimaha guduhuna aaday u mahadsan tahay maadaama ay dadkii dhuux ahaa oo degmada joogay ay maanta afkaartooda dhegaysanayso wixii ka dhimanna ay ugu dari doonto kabacdina in la baahiyo arrintaas la baahiyo ay diyaar u yihiin aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa aad ay aad mahadsantihiin cilmiga yaan laga dhigin seminaar baan ka qayb galay cilmiga ha la noodgareeyo hana lagu camal falo markii la barto cilmigu oo aad faa'iidaan in lagu camal falo tababarkan ayaa waxaa baahi badan u qabay dhalinyarada ku nool magaalada gaalkacyo kaasi oo door muhiima ka qaadanaya horumarinta fahamka la xiriira dowlad wanaagga iyo isbeddelka cimilada